بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم ولا نفضل ما فضلينه على ولا نفضل أحدا أحد ما فضلينه oo min alwliyaai ka mida calaa axadin ka fadili mayno oo min alambiyaai ka mida calayhim asalaam wanaquulu waxaan leenahay nabiyun waaxidun afdalu min jamiici lwliyaa saasaan leenahay waaya waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa alcaqiida taxaawiya meeshaan sheikhu wuxuu uga warramay waxyaaba ku saabsan awliyada ilaahay subxaanahu watacaala iyo ambiyada iyo waxa ku saabsan iyo rususha ayuu uga warramay marka sheikhu wuxuu yidhi walaa nufadilu axada min alwliyaai calaa axadi min alambiyaa calayhim asalaam wanaqulu nabiyun waaxidu afdalu min jamiici alambiyaa min jamiici wliyaa sida noo imaan doonta waxa la radinaha waa waa suufiyada qulaatu suufiya iyo waxa lamida oo aaminsan in weligu uu ka sarreeyo ambiyada uu ka sarreeyo oo darajat lwilaaya ay ka sarrayso darajatu annubuwa ay ka sarrayso labadooda waxaa sarreeyo fadli badan ay leeyihin weliga iyo nabiga yaa fadli badan weliga weli markii la yidhaahdana aslan nabigu waa soo gela rasuulku waa soo gela weliguna waa soo gela laakiin haddii laysla sheego nabiguna waa mid gaara rasuulkuna waa mid gaara weliguna waa mid gaara walaa nufadilu axada min alwliyaai hadday marka saas tahay waa in meeshaas wax laga qaydo maadaama awliyadu ambiyadu aankay soo gelayaan iyo rusushu waxaad tidhahda marka yacni walaa nufadilu axada min alwliyaai meesha ah waxaa tidhahda yacni sheikh wuxuu la jeedaa alwliyaaa min ayri min gayri اrusuli waاlambiya alwliyaa yani alwliyaaa min gayri اrusuli walambiyaa min gayri اrusuli waاlambiyaa liana اrisaalata wاnubuwata لأن الرسالة والنبوة تستلزم الولاية تستلزم الولاية آه. انت سبحانه كلفة آه. رسالة iyo nubuwadu laftirkeedu welinimada waa soo gelay soo maa weliguna waa maxay almu'minu attaqiyu alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna aladiina aamanuu wakanuu yattaquun labadaas shardi ma waan ambiyada laga helay labadaas shardi oo almuminu attaqiyu ah ambiyada ma laga hela mase laga heli maayo waa laga hela rusushana waa laga hela iyagana awliyadana kalena waa laga hela marka laakiin risaalada iyo nubuwadu waa shay khaas ah oo wilaayadaas caamka waa ka gaar marka hadeertaan walaa nufadilu calaa axadin min alwliyaai markuu leeyahay awliyadii wuxuu ka wada aan ambiyadii rususha aan ahayn ma ka fadilayno calaa axadin min alambiyaai ka fadilimayno alayhim asalaatu wasalaam wanaquulu waxaana leenahay inaan ka fadilna iska dhaafe nabiyun waaxidun afdalu min jamiici alwliyaa waaya hadalkan yaa lagu radina waxaad tidhahdaa hada hada alkalaamu waxaad tidhahda hada alkalaamu raddun calaa ghulaati الsuufiya raddun calaa ghulaati الsuufiya wاlاtixaadiya wاlاtixaadiya aladiina yactaqiduuna الذين يعتقدون أن الولي أن الولي أفضل من النبي أفضل من النبي حتى قال بعضهم في ذلك حتى قال بعضهم في ذلك مقام النبوة في برزق فويق الرسول ودون الولي وفي كتاب لطائف الأسرار وفي كتاب لطائف الأسرار لطائف الأسرار لطائف الأسرار وكتب سوفية كتب مصيبة لابن عربي لابن عربي بيت نحو هذا بيت نحو هذا يعني هذا البيت وهو سماء النبوة في برزق سماء النبوة في برزق سماء النبوة في برزق دون الولي وفوق الرسول دون الولي وفوق الرسول ay sheekhu hadalkan wuxuu ku radinaa gulaatu suufiya iyo itixaadiyada kuwa ilaahay iyo khalqigu waa isla midoobeen aaminsan aladiina yactaqiduuna ana alweliya afdalu min anabiyi sala allahu alay wasalam weli nabiga waa ka fadli badan yihiin leeyihin weligaas nabiga ka fadliga badan oo sheegayaanna waxa waaye waa waa mid matukada ah say sheegayaan waa matukada weligaa dhan way sheegayaan waa matukade ma soome xalaal iyo xaaraan aysu kala socneen xalaal iyo xaaraan ma isu kala socneen oo ciyaal suuqa ay waxay leeyihiin wuxuu ka fadli badan welina waayo wuxuuna ka fadli badan yahay nabi ilaahay uu ka fadli badan yahay ciladu waa maxay markii la yidhina waxay dhaheen nabigu risaalada ama hadalka ilahay wuxuu uga qaataa biwaasidati jibriil calayhi isalaatu wasalaam ama biwaasitati almalaa'ika laakiin annaga weligeennu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu hadalka uga qaataa mubaashara laysa baynahuma waasita walaa axad ayuu ka qaadana saasay leeyiin marka xadatanii waxay dhahayeen qalbi can rabbi mubaashara mubaashara beenuu marka sheegaa waayahay xataa qaala bacduhum fi dalika maqaamu nubuwati fii barzaqin fii barzaq meel dhexuu ku jiraa maqaamu nubuwadu barzaqaas laakiin xaguu ku yaallaa fuwayqa arasuuli nubuwada fuwayqa arasuuli ah rasuulka waa ka sarraysaa wax yar nubuwadii waa dahde wa duuna alweliyi laakiin iyay ka hooseydaa welinimada waa ka hooseydaho macnaheedu waxa waaye nabinimada iyo rasuulnimadu labadu waxay ka hooseeyaan welinimaday ka hooseeyaan marka waxaanay awliyada u yaqaaniin oo shayaaiintaahi waxay ka fadli badan yihiin nabi maxamed iyo nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadaas ilahay ka fadli badan yihin agtooda wa fii kitaabi lataa'if alasraar libni carabi askale beytu naxw hada wahuwa samaau nubuwati fii barzaqin uleeya saw in beytkan la ishaarana u badan taha marka inta badan lasoo naqlaha oo culamadu ay leeyihiin maqaamu nubuwati fii barzaq beytka in la ishaara waa suurtagal waa iska aga dhowyin lakin xagga macnaha samaau nubuwati ibni carabi a iskale fii barzaqin duuna alweliyi wa fowqa rasuuli waaya walaa nufadilu wanaquulu nabiyun waaxidun afdalu min jamiici alambiyaa ahlu sunna laakiin waxay aaminsan yihiin hal nebiyo keligiisu nabiyun waaxid waxay aaminsan yihin wanaquulu wuxuu yihi waxaan leenahay nabiyun waaxidun afdalu min jamiici alawliyaadi awliyada oo dhan awliyada oo dhan hal nabiyaa ka fadli badan dhammaantood iska dhaaf in hal weli uu ka fadli bato hal nabi uu ka fadli batee wanuuminu bima jaa min karaamaatihim wasaxa can ihiqaati min riwaayaatihim wanuminu waa rumaynaynaa bimaa jaaa wixii yimid oo min karaamaatihim karaamaadka ka mid a owliyada ka mid a oo wasaxa sugnaaday can ihiqaati ka sugnaaday oo min riwaayaatihim riwaayaadka hiqaadka ah riwaayooyinka hiqooyinka wixii ku sugnaadana waan rumaynaynaa oo karaamaadka ku saabsan awliyada ilaahay awliyada ilaahay karaamaaday leeyihiin waxyaaba khawaariqu caado ah horana usoo marnaa oo maleyna oo ilaahay ku karaameynaayo oo ilaahay ku karaameynayo leeyihi waxaas marka waxna waa wax laska sheegto waxna waa wax sugan waxna waa wax la sheegto waxna waa wax sugan karaamooyinkooduna qur-aanka ay waa ku jiraan waxaa ka mid a qisadii asxaabulkaaf iyo wixii dhacay waagaas wax caadiya maahaneen wax khaariqu caadahay ahaye khaariqu caadaha ilaahay subxaana wa tacaala awliyadaanu ku karaameeyey fitya aamanuu birabbihim ay ahay ma ahanayn ambiye ilaahay ma ahanayn rasuul ilaahay ma ahanayn haddana ilaahay subxaana wa tacaala saas ugu karaamay keliya laakiin waxaa la rabaa un in qofka uus asagu ku mashquulin so iskaga raarraadi laha waxaan waxaa khalada inaad is tidhaahdo khaariqu caada maa kaa timaado waa fadli badan tahay waa khayr badan tee ma khaariqu caada kaa timaado oo ku dadaashid daas inaad is tidhaahdo shay khaariqu caado ah oo la yaab si dadku kuu sheeg sheegaan qofkaas ikhlaaskiisu suuya ikhlaas male ma fiicina qofkaas suufiyaduna maadaama aysa ikhlaas lahayn oo waxooduba aysa diin ku salaysnayn ayagaaba marka dambe been abuurta mararka qaar ay been abuurtaan waxaan markaasay yidhahdaan khaariqa waaye waa shay karaamo karaamo waayo dhaha waxaa laga yaabaa inuu intay geed meel duur cidlaa ku yaalla raashin ku soo xabaalo inuu yidhahda laga yaabo waa safraynaana keena oo saadkii sheekhow aawe maya wax saada loo baahan yaha lama arko waxaan qaadaynana male baadiya biyo midna qaada mayno ee shiikhu meeshu waa umas waa bahgooye waa lagu baabaa warkaa iska daaya natawakal cala allah soo baxa idinku ilaa meel wax kusoo dugta waa la israaca markii meeshii loo dhow yahay oo la yidhahdo waa oon waa gaajoonna waa naftaanahayda majihi waa qaadi la-ana shiikhu xalkeen heesadkadaa soo halaagee ou leeyahay iska dhaafa fadhiista meeshaan ilaahaan sugaynaa wax yaruu meel fadhiisana waa foororsana cabaaru ku nuunuu'eyna kadibna wuxuu leeyahay waxbaa lay tusay aawi raggii aawi ciidankii laba nin halay keeno oo wax soo qabata halkan ka baxa geedkaas geedkaasoo saas u yaalla baalkiisa meesha saasa bal taga haddii ala waxbaad ku arki doontiina faga bacaadka meeshii la taga waa la faga waxaa lagu arkaa wixii uu shalay ku duugo isagu wixii uu shalay ku duugo wixii doqontahay la socday maxay dhahayaane ya masaakiintii ma maalintaas wixii ka dambeeya ilah uusan sheegi waay lama xamo karaanke maalintaas wixii ka dambeeya weli ilaahay u heesta marka waxaas in la iska baarbaaro saas maha sax maha awliyada runtaa hadday arkaan sheegaas ayagu aan kama sheegaan dadkaa laga yaaba inay ka sheegaan bal waaba qariyaane bal waaba qarinaya inaad sheeg sheegatoo tidhaahdo anigu waxaan ahay weli ilaahay oo karaamaad laho ilaahay u karaameeyey waxyaaba badan oo khaariqu caadaana waa lay tusa walaa tusaku anfusakum huwa aclamu biman itaqaa soo soo geli mayso waa soo gelaysaa wanuminu bima jaa min karaamaatihi marka ahlusunna waljamaaca awliyada ilaahay iyo karaamaad inay leeyihiin waa qiran yihiin karaamaad inay leeyihin waa qiran yihiin waxaanu inay karaama yihiin lakin see lagu ogaana mararka qaar waxa laga yaaba shay khaariqu caadaa inuu dhaco waa soo marna khaariqu caada qof gacantiisa ku dhacahaya ama lagu arkaa qofkiina waa mutukade ma soome waay mutukade ma soome khamraystaa shay khaariqu caadana waa la arkaa waa ka dhacaa shaygaas waxaa lagu tilmaamaa waa wax shayaadiintu ugu kaalmeeyeen waay ama lagu fidnaynaa ee karaamo la dhihi maa laguma karaameyn karo maba karaameysna xaa laga karaameyna ma khamraystaa karaamaysa iyo taariku salaad kaafir billahi alcadiima hagow karaama koogaa kaafir mujrime marka karaamo maaha taas taas waa fitno lagu fitnaynaa imtixaan asaga lagu imtixaana iyo kaalmo oo min ashayطaani ka ahaadayba shayaana u kaalmeyna waxaa lagu fiiraa qofkan waxaan karaamo markii laleeyahay haddiiba qofku waxay ka dha waa qofka qofku haddaysan nabi yahayn khaariqu caadadu uu ka dhacaa waxaa la fiirinaa diintaasoo ugu toosan yahay hadduu diinta ku qunman yahay oo qofka uu yahay qof diinta ku toosan maxaa waxaas lagu magacaabaa karaamaa lagu magacaabaa haddowse diinta ku toosnayna maxaa lagu magacaaba ma karaamaa lagu magacaabaa maya waa balaayo shaydaan waay fal shaydaan dheh waaya wanuuminu bima jaa bimaa jaaa min karaamaatihim shaarixu meesha tacliiqiru saaray waxaa tira qaala shaarixu falmucjizatu fi lluqati tacumu kula khaariqin lilcaadati falmucjizatu في اللغة تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف الأئمة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين ولكن كثيرا كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة فالمعجزة وحيد مركة في اللغة تعم كل خارق المعجزة هذا مغش كل خارق يعممه وللعادة caadada dilaacinaya wax caada ka baxoo kasta mucjizaa la yidhahdaa luq ahaan war sheegan mucjizada waa maxalle qof aada u dheer oo la arki jirin haddii la arka maxaa laleeyahay luqada maxaa la leeyahay mucjisadan waa maxaa laleeyahay mucjisa waa waa mucjisa waayahay wakadalika alkaraamatu karaamaduna waa la mid fii curfi aimati ahli اlcilmi almutaqadimiina karaama iyo mucjiso waa isku mid agtooda ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما اللفظ وكل سارايان فيجعلون المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة وحي إلى النبي أسكال معجزة وشيء عجز قلنا يا آه. وعجز قلنا مركوا فيجعلون المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم والكرامة تانا وحي إليان للولي وحي إليهن كرامة ولي أسكال معجزة يا أسكال نبي أسكال وجماعهما لكن لبدوده shayga jamciyo kulmiyaa waa maxay maxaa kulminaa almru alkhaariqu lilcaadati labadaba saasaa ka dhexaysa almru alkhaariqu lilcaadati waa almucjizatu waa almru alkhaariqu lilcaadati karaamada sida loo yaqaanana waa almru alkhaariqu lilcaadati laakiin midna waxaa iska leh nabiya iska leh midna waxaa iska leh weliya iska leh karaamooyinkan dadka diiday waxaa ka mid ah ahlubidaca waxaa diiday nimanka la yidhaha muctasilada iyo caqlaaniyiinta waa diideen saa darteeda kutubta kutub alcaqaa'id loogu sheega maxaa u diideen markii la yidhina waxay dhaheen waxaan u diidnay haddii la sugo karaama iyo waxaan alamru alkhaariqu lilcaadati haddii loo sugo cid aan nabi yahayn waxaa isku darsamaa mucjizada iyo karaamada aad sheegaydaan nabiga iyo keyrkiiba lakala aqoon maayo dheh see nabigu markii la yidhahdo maxaa nabinimadaa daliil u ah shay khaariqu caadahu keena shay khaariqu caadaha haddii marka qof kale loo ogolaado oo loo sugo yaahay lakala aqoohaye kan iyo nabiga yaa kala aqooha kan iyo nabiga yaa kala aqooha waxaa la yidhi laakiin taasu sax maahno eedaa wahe ah ah weligu ma sheegto waa garta ah laba horta marka hore isma eko waxaa waxaa jug weyn oo culus mucjizada waa mucjiza waana kasmiha waa waa cajisgelin car waa car yaa tanoo kale cof keeni karta male waa dad kale uma awoodi karaan ma awoodi karaan a mucjizooyinka sida qur-aanka oo kale inay istimraartaa laga yaaba ilaa qiyama saaca lakin weligu waa iska go-ye waxaa kale nabigu weliguhe maasagaahe weliga ilaahay maasagaa sheegaa nabinimahe fariqa ugu culus waaka weligu ma nabinimo sheegtaa nabigu isagu nabiyaana ayuu leeyahy waxaa nabinimadeyda u daliilana waatan waa khaariqu caadadan laakiin weliguma wuxuu leeyaha nabiyaan ahay inaan nabi ahaana waxaa u daliila khaariqu caadadan miyuu leeyahy ma dhahay ya tidaar sheegay miya daar masaas ka wada sax wa si kalaan u qaato waa fahmi waaysan shibiskeeda waxaan u qaatay inaad leedahay nabigu wuxuu leeyahay khaariqu caadaan wataa iyo mucjizaan wataa laakiin laakiin weligu dhihi u maayo mucjizaan wataa shibu la dhaha waa la aamusaa tawaaducan minhu saasaan u qaatay inaad ka waddo saasna uma uma danliya haddeer waxaan u danlayaa waa maxay laba farqiga u dhexeeya wuxuu yahay nabigu nabigu wuxuu leeyahay rasuul ilaahay yaan ahay nabi ilaahay yaan ahay inaad rumaydaan waa waajib ee raaca ilaahay soo diray maxaa daliil u ah markii la yidhahdana khaariqadaasaa la tusa dadka intaas waa la fahma soo maa laakiin weliguma wuxuu leeyahy nabi ilaahay yaan ah hadday dhacdo inuu yidhaha nabi ilaahay yaan ahay muxuu yahay ma weli ilaahay yaa waa kaafir billaahi nabi ilaahay maaha marka farqigaasaa udhexeeya wasaxa can ihiqaati min riwaayaatihim wallahu subxaana wa tacala calaa waclamu billahi atawfiiq